inkastoo iskuulo badan oo si lacag la-aan ah wax looga barto ay ku yaalaan magaalada habladweyne ayaa haddana waxaa jiro baahiyo dhanka waxbarashada oo haysataa carruurta degan kaamaamka barakacayaasha ah kuwaasi oo waalidiintooda qaarkood ah aysan ku baraarugsanayn iskuullada lacag la-aanta ah halka kuwa kalena ay ka fog yihiin goobaha ay degan yihiin waalidiinta dhalay carruurtan ayaa qaba in haddii kaamamkooda laga furo goobo waxbarasho ay wax baran lahaayeen caruurtooda balse hadda goobaha waxbarasho oo ka fog aysan wax u baran karin waxbarasho maxaa ogoy waaya anigoo wax haysanan oo iska dhibaataysan oo haddana qof sii xanuunsan oo lug naafa ka ah aabahoodna wada jooganoo magaalo kale iska jiro oona wax haynin war maxaa ahay gaari ayaa gaari gacan iyo wax sooskii shaqaysanay hadda kaarakacayaashii waaba bajaadaa la keenay meel ayaa iska dhooban yihiin anigoo xanuunsanoo shan sano muddo ah iska fadhiyoo lug dhaawac ka ah oona iska dhibaataysan ciyaalkaysas ayay waxbarasho la-aan ku noqdeen ciyaalkay todoba ciyaal waaba todobada waxbarasho ma haystaan kan ugu horeeyo laba iyo toban sano jiraa gabadha ku xigta kow iyo toban sano jir waa wax waxbarasho ah malaha kaamkaana dugsi qur-aan waxyar ku haayay oo ku dhiganayeen kaamkiina macalinkii markaa bishii la sii waayna oo iskaga tagay askool aba sheegin dugsiyiis qur-aanka ayagoo alifka markii ka baxa macalinkiina u fasaxeen daawa bishii dhiiban ilaa cunugii saddex doolar soo dhigay saddexdii doolara awoodo waay marka macalinkii ardada dhan waa iska fasaxay dhammaantood dugsi qur-aanaa ku yaalo laakiin macalinkayaa loo awoodo waay bishii lacagta inaan la siiyo oo ka tagay xarun barasho waxbarasho kuma taalo xarun yaroo maxaa ku taala dugsi yaroo qur-aan dugsiyiina saddex bil afar bil camal waxaa dhigtay malse abaartan soo badatay oo magaaladan abaarta badan soo saa'iday biyo la-aanta ku imaatay wax dugsi laga dhigta malaha ciyaalka waddada ayay taataayiin dariiqyada ay taataayiin maalintii oo dhan iskuulka barashada lacag la-aanta magaalada ku yaalana maba aqaanba mana tegan waana naga fog yihiin maxaa waa meel naga dheer ciyaalkiina ciyaal lagu aamini kara laamiyi mahan qarash bajaad ku saaro u geyna ma haysti bas aaweed ayaa aaga aaga reebay intaa iyo khataawow lahaayeen ama jidka bajaad ku dili lahayd ama duurkale kasii baxa lahaayeen sas aaweed ayaa aaga dhaafay waxbarasho hadday gaareen waa gaareen waxbarasho laakiin daruufta anoo diiday daruufta anoo diiday waxbarashadii haddii la geeyo lacagaa la rabaa cunugii waxuu rabaa wuxuu ku soo hirto quraacuu rabaa qadow rabaa waxhiirashadii ma hayno oo saanaa u kakambaruurnaa haye marka waxbarashadii maxaad ku bixini dugsigii lacagoo rabaa iskoolkii lacagay rabtaa saasaa noo diiday goobaha lacag la'aanta ma geyninoo waxaad jidka baabuurta jiirayso ilmo oo lugudeen karo dhaba ma aha carruurta waa yaryar waalkii hadduuna daruuftii as hayni oo hirashadii as hayni oo dugsigii wax lagu bixii as hayni iskoolkii as hayni waalidkii aba qalbi jabanbe waxbarasha noola keeno noola keeno dugsi noola keeno macallin eh waa rabnaa waa ka dheerdheer yihiin uma dhowo ciyaalan gaarayninaa jirto ciyaal oo baabuurta markii meesha soo marayso ooba dhabaha dhexdiisa iska istaagaysaa jirto ina kaamka dhexdiisa noolagu dhigo waa rabnaa laakiin ma awoodno inaad ilaa aan yaa ii sheeg wixii lacagtii lagu bixinay ama ahaana jeengadii ma awoodno waxbarasho fiican haddaan awoodo waa geynaa laakiin lacagtii lagu geylaahay ma haayo ina xarun oo waxbarasho noolagu dhiso waa rabnaa inuu noola dhiso oo magaas ilmaha dhan waa keensanaynaa waa rabnaa ina xarun noola dhiso waa rabnaa